الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxay soo qabteen mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan anfac xuseen muxamed waxayna lagu soo eedeeyey in ay ka tirsaneed ciidanka murtadiinta ee hirshabeelle gaar ahaan waxaa looga yeedha milatariga waxayna u joogtay bar kontarool oo ku taallo afaafka xeerada lama galay si ay u baarto dadka muslimiinta ah waxayna ka tirsaneed muddo laba sana iyo lix bilood ah waxayna tababar saddex bilood ah ku soo qaadatay xeerada lamagalaay waxayna gacanta lagu soo dhegay ayadoo muqdisho ku sii jooddo si ay ugu qayb gasho doorasho gaaleedka kadib maxkamadda waxay jawaab ka dhalabtay anfac xuseen muxamed waxayna ku jawaabtay sidaan haa waa sax waxaan ka tirsanaa ciidanka hirshabeelle gaar ahaan qaybta militariga waxaana ku biiray bisha labaad laba kun sagaaliyo tobanka waxaan tababar saddex bilood ah ku qaatay xeerada lamagalaay waxaana ka qaadanayay markii hore konton dolar laba kun labaatan iyo kowdii la gaaray waa ley kordhiyo boqol doollar ayaa laygaga dhigay waxaana gacanta laygu soo dhegay anigoo u socdo muqdisho si aan ugu qayb galo doorasho gaaleedka xukun kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanada anfac xuseen muxamed iyo jawaabta ay ka bixisay ahna qiraal u bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay kow anfac xuseen muxamed falka ay ku dhacday inuu yahay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo xukun xaduriddaa kaasoo ah dil toogashaa xukunkaas waxaa loo cuskaday qiraalkeeda waxaannu deliil u ah maraajicda soo socoto kow qowluhu sala allahu calayh wasalam man badala diinuhu faqtuluuh rawaahu ljamaacata ilaa musliman wabilaahi towfiiq haddaana howsha baan gudagelaynaa insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd